waxaa jiray madmadow inta badan la sheegaya hadda waxbarashaa laga hadlayey amni baa laga hadlayaa wax badan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay tirsanayaan waxaan u malaynayaa iscafis guud baa wuxuu ka dhacay garoowe oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu yidhi war hala iscafiyo oo aan tashanno oo gacan geel jira kor looma maydha hoos aan u maydhno waa erey saxa bay ahayd tii bay qayb ka tahay gacmihii hoos loo maydhaya ka mid ahayd safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid halkan iyo wasiiradii ugu muhiimsanaa waliba waxaan idiin sheegayaa inta la socota inta badan annagaa dalbanno ni wasaaradaana waxbaa nagala jira taana waxbaa nagala jira ha yimaadeen si fiicanna wada hadalkayga ugu dhacay aad baan ugu faraxsannaa laakiin in la abuuro kalsoonida iyo waxaa dadka kala mudan yihiin waa shay muhiima waxaana rajaynayaa iyagana aan isla garanay waayo dadku wax badan bay waxay isweydiinayaan tolo madaxweynuhu muxuu idiin sheegi doonaa wixii aan nimanka ka tabanayna ma dhammaatay hadda suldaanku wuxuu yidhi walba waxaas hal libaax harkiisa ma godlato nimanka dee aarkii baa ka dambeeya waxay noqonaysaa in madaxweynaha meeshiisii loogu tago isaga aan wada hadalka dhabta aan isla gaadhno wixii heshiisana aan soo qaadanna haddii ilahay yidhaha laakiin mabdi-iyan wafdiga yimid iyo ra-iisul wasaaraha waan isla qaadanay qodob kasta oo cabasho ay ka jirtay ama wax la iska weydiinayay mid walba sidiisaan isula meel dhignay waanan ku heshiinay waxaanse isla qaadanay inaan safar dhow madaxweynaha inuu yimaado iyo in loo tago inay ka fiican tahay in isaga loo taga marka hore taa hadday noqotay markaa inaan anigu u tago oo madaxweynaha mar haddii waxoogaa ay soo baxbaxday xalkii la sameeyo